kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah inuu hor yimaado xarunta xeer ilaalinta qaranka kadib markii maalmo ka hor loogu yeeray gudyaha baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlay wadahadalka heshiiska qaadka kenya ee soomaaliya oo dhowbleyey kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka deegaanka gudyaha xisbiga ucid ee somalilan oo ka hadlay talaxumo uu sheegay inay ka dhacday somalilan arday xer ah oo wax ka barata xarunta saawiyatul warshik oo u fadhiistay imtixaan diimeed sanadla ah iyo iiraan oo dayax gacmeed hawada u dirtay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo xawaaro sare iyo qiimo jaban trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin toddobiiyo labaatanka bisha lixaad sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa diiday inuu hor yimaado xarunta xeer ilaalinta qaranka oo maalmo ka hor loogu yeeray waryahayga cabdinaasir al cadaal ayaa warkan sii dhammaystiraya iyadoo dhowaan wasiirka maaliyadda ee xukuumadda xilgaarsiinta looga yeeray xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxaa wasiirku si toos ah uu wax uga jawaabay arrintaasi xalay isagoo soo saaray warqad uu arrintaasi ku diidayo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyli ayaa iska diiday inuu hortago xafiiska xeer ilaalinta qaranka kadib markii horey xeer ilaalintu ay kaga dalbatay inuu horyimaado wasiir beyle ayaa diidmadiisa u cuskaday qodobo dastuuri ah waxaana uu sheegay in xafiiska xeer ilaalinta qaranka uusan awood u lahayn inuu looga yeero taa beddelkeedana waxa uu sheegay keliya in looga yeeri karo xafiiska garyaqaanka guud ee dalka wasiirka xilgaarsiinta ah ayaa intaasi ku daray inuu u hoggaansami doono soo jeedinta iyo sidoo kale go-aamada uu soo jeediyo xafiiska garyaqaanka guud ee dalka isagoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in xeer ilaalintu ay soo marto xafiiska waa xafiiska garyaqaanka guud ee dalka sidoo kale qoraalka uu soo saaray wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa go-aankiisa uu ku ogeysiiyey xafiiska xeer ilaalinta guud iyo sidoo kale xafiiska guddiga maaliyadda waa guddiga ku-meel gaarka ah ee maaliyadda ee baarlamaanka labada aqal garyaqaanka guud ee dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
mahadsanid gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay wadahadalka heshiiska qaadka kenya iyo soomaaliya tan iyo markii shan iyo tobankii bishii may ay oo la doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa jiray warar ku saabsan in wadahadal laga gelayo xayiraaddii qaadka kenya oo dowladdii hore oo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay saartay dowladda kenya ayaa sheegtay in madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu aqbalay in la qaado xayiraadda saaran qaadka ah mirowa ee laga keeno dalka kenya wasiirka wasaaradda beeraha dalka kenya ayaa sheegay in wadaxaajood waa wadaxaajoodkii ugu dambeeyey lasoo gabagabeeyey waxa u dhimanna ay tahay saxiixa heshiis lagu wado waa saxiixa heshiis ay wadagalaan labada dowladood gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo la hadlay b b c da ayaa sheegay in wadahadalkaas xukuumadda cusub oo hadda dhalan doonto ay garwadeen ka noqon doonto islamarkaana ay baarlamaanka ansixin doonaan waa sida uu gudoomiyuhu sheegay
maya horumarka waxaa iska leh marka hore xukuumadda soo galaysa heshiis inay ku horumarta ayadaa iska leh marka ayadoo xukuumadda kale wax is yidhaahdaan oo heshiis hordhaa isla gaaraan markaasaa baarlamaanka loo soo gudbinaya baarlamaanka markaas ama waa ogolaanaya ama waa diidaya ama waxbaa ka bedelaya nidaamka sidaa wey arrintaas waxaan dib eegisan ku samayn doonaa aniga hadda kuma degdegahayo heshiiskaas macnihiis wuxuu ku salaysanaa asalkiis wuxuu ahaa heshiiska marka hore sidii lagu wada socday iyo sidii lagu kala tagay waxaas dhan had waa naga maqan yihiin had inaan ku fududaad ma rabo arrintaas laakiin mabda'iyan waxaan kuu sheegayaa heshiis caalami ah haddii la galo waa inuu baarlamaan
madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sanadkii labada kun iyo labaatankii hakiyey dhoofinta qaadka laga keeni jiray dalka kenya isaga oo u cuskaday xayiraadda covid sagaal iyo toban balse hadalkaas weli lagama qaadin waa hakintaas weli lagama qaadin maadaama labada dal uu sanadihii lasoo dhaafay uu aada u xumaa xiriirkooda madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa magaalada dhobley kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka deegaanka madaxweyne axmed islaam axmed madoobe oo shalay gaaray magaalada dhobley ayaa halkaas xalay kula kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada dhobley ee gobolkaas madaxweyne axmed islaam iyo odayaasha dhaqanka dhobley ayaa iska xog wareystay xaaladaha guud ee degmada iyo deegaanada ku xeeran iyadoo odayaasha dhaqanka ay uga mahad celiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed islaam in uu ku bixinayo dejinta wadaadejinta maamulka iyo adeegyada bulshada degmada dhobley madaxweyne axmed islaam ayaa inta uu ku sugan yahay degmada dhobley sii wadi doono kulamada uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dhobley haatan hargeysa gudoomiyaha xisbiga u cid ee somalilan ayaa ka hadlay tala xumo uu sheegay inay ku dhacday somalilan somalilan ayaa shalay u dabaaldegaysay lixdan iyo laba sanad guuradii kasoo wareegatay markii ay xornimada ka qaateen gobolada waqooyi ee dalkeena gumeystihii ingiriiska iyadoona munaasabad lix iyo labaatanka juun loogu dabaaldegayay lagu qabtay hargeysa gudoomiyaha xisbiga u cid ee somalilan ayaa sheegay in kow iyo soddon sannadood kadib somalilan aysan maanta taagnayn meel qumanayn waa siduu hadalka u yidhi
wax qorshe u yaala muuse oon ahayn ficiltan feesta la ee ficiltan xirsi la ficiltan era la ficiltan reer u yaal qabiil qabiil ula shir oo meesha u yaala ma jiro haddabana waxaan u sheegay dadka reer somalilan oon abiilkan u diraya muuse doorasho dalkan wuxuu ku badbaadiyaa doorasho madaxweyneoo dhacda dowlad cusuboo timaada isbeddel yimaada laakiin muuse khayr ka soo jeedaa ma jiro ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nabadgeliyo inagaga taga inagoo wada joogna ilaahay waxaan ka baryayaa inagoo wada joogna inuu muuse inaga ilahay inaga barnaamaya laakiin buuse dalkan waa inaynu ka difaacnaa waa inaynu ka difaacnaa maanta waxaynu maraynaa in askartu ay qofka qabtaan inaa qabiilkaa tahay yaa tahay mareer baa tahay mareer baa tahay waxaynu aragnaa maanta inay markaa lageeya booliiska askartu reer ahaan u dilayaan qofkay soo qabteen halkaasuu gaarsiiyey in reer somalilan shacbiga reer somalilan ay maanta ay isnacaan qabiil qabiil isku dilaan isku naxariisan haddaba yaa maxaa idin afka idiin macaanayn yaan laga waayin gogosha duubay yaan laga waayin carab wanaantaas annagu waxaan la diyaar u nahay doorashadaa wax kasta u diyaarayeen ee madaxweyne distooriga inay dhacdaan ururada waktigeeda markay dhacaan diyaar baan u nahay
weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho arday xir ah oo wax ka barata xarunta saawiyatul warshiq oo ku taalla magaalada muqdisho ayaa u fadhiistay imtixaan diimeed sanadla ah waryahayga xuseen washington ayaa warkan sii dhammaystiraya
waxaa maanta xarunta zaawiyatul warsheekh ee culumta shareecada iyo tarbiyadda islaamiga ah ee sheekh cumar sheekh maxamed ka bilowday imtixaan sanadeed laga qaado arday xir ah oo culumta diinta islaamka ka barata xaruntaas oo ku taalla degmada kaaraan ee gobolka banaadir in ka badan boqol iyo konton arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal kitaabana ka raacda xarunta zaawiyatul warsheekh iyo masaajida kale ayaa u fariistay imtixaan diineedka waxaana ardayda imtixaankooda uu yahay mid ku saabsan culumtii diiniga ay barteen madasha dahfurka imtixaanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mashaa'iq waalidiin aqoon-yahano iyo arday hore uga aflaxday xarunta zaawiyada sheikha weyn ee soomaaliyeed sheekh daa-uud sheekh maxamed oo ku sugan dalka hindiya ayaa qadka dhinaca internetka ku daafuray imtixaan diineedka ardayda xerta ah u bilowday maanta isagoona u duceeyey imtixaankii waa noo furan yahay maaragtay haddii ilaahay kuwayno bismillaahi ugu furan yahay wacala barakati ilaahi ugu furan yahay ilaahay kuwo oo wada guulaysto allaha kaga dhigo qof la arko waxa waaye haddii ilaahay kugu dhigmo qof guulaysata allaha ka dhigo lagu yaabi maayo waxaad taqiinaa ka fikirtaa waxaad taqiinaa ka fikirtaa waxaa si ku haysataa si kalana ma karo marka khayr badan allah isiiyo cabdulaahi sheekh axmed muluqow oo ka mid ah guddiga imtixaanaadka xarunta ayaa faahfaahin ka bixiyey jadwalka imtixaanka u bilowday ardayda imtixaanka wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo dhowr fanni oo kala duwan kutub ka kala socto oo gaaraysa shan iyo toban kitaab fanniga axkaamta haddii la yidhaahdo waxaa insha allah doogtan imtixaanka lagu geli doonaa minhaaju daalibiinka imaamkeena imaamu nawowi yaaquutu nafiis matnu lgaaya wataqriib iyo safiin insha allah afartaas waa fanniga axkaamta haddii dhinac maaragtay naxwahan usoo deganno waxaa lagu geli doonaa ibnu malik maca sharxi ibni caqiil iyo qadru nada waballu sada muusilu dulaab ilaa qawaacid اlicraab mutamimat اlajrumiya iyo alcawaamil aljadiid lilimaal- lilimaam albarkawi iyo matnu lajrumi qeybtaasna waa qeybta naxwaha ah waa lix kitaab ayagana dhinaca kale oo sarfiga haddii aan u degana ayagana waxaa waaye laba kitaab oo laamiyat lafcaal iyo xadiiqatu tasriif kale ah dhinaca caqaa'idka haddii aan u degana waa alkhariida albahiya iyo caqiidat alcawaam iyo xayaatulislaam raacsan marka waa shan iyo tobankaas kitaab maalmaha guud ahaan marka imtixaanka oo socohayo ay u qeybsan yihiin waa ilaa iyo shan maalin sidoo kale madasha daafurka imtixaan diineedka ayaa waxaa ka hadlay maamul ku-xigeenka xarunta zaawiyatul warsheekh sheekh abuukar sheekh axmeyare iyo sheekh ismaaciil cali cumar oo ka mid ah culammada soomaaliyeed iyagoona ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada culumta diiniga shaa'ikhdayna iyo ragga dalabada oo maamulka ka mida iyo ardaydii la imtixaanayey oo isu yimiday dhammaan waxaan leenahay haddii aan ku- anoo ku hadlayo magaca maamulka nidaamka imtixaanaadka waa ku mahadsan tihiin xuduurka aad soo xaadirteen waan idinku soo dhoweyhaynaa maxalkiinni meel hadda gooniyahoo timideen ma aha oo aad marti ka tihiin dhammaan waa dadkii zaawiyada ama mashaa'ikhda ka ahaa ama dalabada ka ahaa ama maamulka ka ahaa iyo ardaydii wax ka baranaysa dhammaan aan isugu jirnaa dhammaan waxaan leenahay maamulka iyo hoosha maanta aan idin haynay ee aad ku soo xaadirteen waa idinkaga mahadcelihaynaa cilmigu laba qaybo waa alcilmu almaadi waalcilmu sharci waa cilmigii sharciga iyo aalaadkiisii in la xasiliyo oo qofku deraja caaliya uu ka gaaro oo qofkii lasii riixo uu ka soo gudbo kutubtii sigaarta ahayd awsaadi ou dhaafo kutubtii waaweyneed uu u gudbo fahmadiisa hore loo socodsiiyo hore loo riixo hadafka laga leeyahay waa taxsiilu alcilmi asharciyi oo mashaa'ikhdaydii khayr allahasi ay nagu soo barbaarisay waana midka oo lagu helaayo khayr adduunyo iyo khayr aakhiro midka lagu helaayo asaga cilmiga adduunyada khayrkeeda xambaarsan waa cilmigan sharciga cilmiga ad- aakhira khayrkeeda xambaarsanna waa tii imaamuna shaafici raxmatullaahi caleyh raxmat alabraar wuu yidhi man araada dunyaa facalayhi bilcilmi waman araada alaakhirata facalayhi bilcilmi waman araada adunyaa walaakhira facalayhi bilcilmi anaa qofka hadduu adduunya kaligaas taa rabo cilmi la-aan ma shaqayhayso cilmigan maadigaana siimbira qabya waayo waa cilmi oo mabniyun cala tajriba haaliban inkastoo in badanoo shareecada laga qaata ay ku jirto waa cilmi oo mabniyun cala tajriba mar kasta qabya waa laakin hada alcilmu asharciyu alwax alladii madaduhu alwaxyu samaawiyu waa cilmi dhammaystiran waa qofka barta marka waa qof caalima laakiin culumtan kale culum oo nisbiya waa qofba meeluu ka jooga marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cilmiga iyo awoodahaas ilaahayna siiyana inaan isticmaalno ilaahay inuuna waafajiyo ardaydana imtixaanka gelaanaya kana ilaahay sawaabka allaha waafajiyo gabagabadii maamulaha xarunta zaawiyatul warsheekh ee culumta shareecada iyo tarbiyada islaamiga ah ee sheekh cumar sheekh maxamed ayaa guul u rajeeyey ardayda galaysa imtixaan diineedka wax ka raaya cilmi oo la jiryahayo ma jiraan adduunya laga jiryahayo iyo aakhirabe maxaa yeelay qofka haddousan cilmi lahaynin wax uu og yahayba ma jiraan maxaa yeele bani aadamka xayaatada sacaadada oo abadyada ee iyo middan oo adduunya aakhirada eh dhammaanteed waxay ku jiraan cilmigan qofka kiisa u barahayo
warkaas waxnimadan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda telefishinka qaranka dalka iiraan ayaa axaddii shalay sheegay in tehraan ay hawada u dirtay gantaal arrintaas ayaa keentay falcelin ka timid maraykanka arrintan ayaa imaaneysa ka hor wadahadallada la filayo ee laga yeelanayo barnaamijka nukleyarka iiraan iyo quwadaha caalamka ma cadda xilliga iyo goobta gantaalkan lagu ganay ha yeeshee shaac ka rogidda ayaa timid kadib markii satellaytka lagi- laga arkay diyaargarow laga sameynayay xarunta dayax gacmeedka khomeni ee ku taalla duleedka gobolka simnaan dhowr gantaal oo isla goobtan laga ganay ayaa horey u burburay warbaahinta dowladda ayaa sii daysay sawirro muujinaya markii gantaalka dhulka ka baxay waxayna arrintan imaaneysaa iyada oo barnaamijka nukleyarka ee iiraan ay kor usii kacayso iiraan ayaa horey u sheegtay inay qorsheynayso tijaabooyin dheeraad ah oo la xiriira gantaal dayax gacmeed xambaara kuwaas oo markii ugu horreysay ay dirtay bishii febraayo ee sanadkii hore warkii aad ka dhageysanayseen idaacadda dalsan akhyaarta qadarinta iyo qiimaha inaga mudanow xilligan waa naga intaa waad ku mahadsan tihiin la socodka warkayaga subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel